aad iyo aadsiinba annagaan idiinsoo yeeranay waxaan nahay shacabka reer burakaba waxaan ka cabanaynaa musuq maasuq baahsan oo degmadaas ka jira wax maamul ah kala dambeyn ah maamul cid soo magacaabatay aysan jirin mar walba magaaladaas iska dhex yimaada ee laleeyahay ninkaana guddoomiyaha oo laiska dhex keeno horey waxaa u jirta waa micnaha nin la dhihi jiray axmed maxamed yuusuf oo gudoomiye degmadaas ka ahaan jiray ilaa iyo muddo hadda kor raashin noocan oo kalea inta micnaha xataa ciidamada amniga ay gacanta ay ku qabatay oo wasiirkii arrimaha gudaha mooshin xataa wax looga weydiiyey baarlamaanka dhexdiisa waaran uu usoo jiray isaga iyo guddoomiyaha kandambada dardaalo saasoo kale ayuu raashin lagu soo eedeeyey oo cid xukuntay iyo cid ka dabagashay aysan jirin kii saas magaalada usii jooga daraad haddana mid kale qolo kale inta la keenay magaalada baydhabo lagu soo dejiyey magaalada lasoo gashay ayagaan dil joogin haddana raashin labaad oo hadda saas oo kale shacabka ay leeyihiin inta micnaha loo gaari oo waaraadyo ah loo soo dhiibay oo laba walba lagu soo iibiyey inta kalena magaalada buraka inta lagu iibsado xoogaa yar oo ilaa iyo afar boqol oo loor ah inta dadkii micnaha lagu sawirtay haddana afka laiska mariyey markaa kaasaan ka cabanaynaa oo cid lagala xisaabtamay iyo cid kala xisaabtantay iyo cid maamul oo markaa maanta looga dacwooda aysan jirin oo qolamo walba micnaha magaalada kale soo dhex keeno markaa taasaan micnaha istikan ka nahay arrintaan marka goormay dhacday
arrintan raashinkan labaatankii bisha ayaa lasoo dhiibay marka labaatankii bishii laba gaari oo kamid walweyn baa lagu iibiyey shan waxay timid magaalada burakaba shantii xoogaha wax yar kamid maahayn oo ilaa afar boqol loor oo dadka lagu sugurtabaan inta kale afka iska mariyey oo ganacsato magaalada joogtaa micnaha dee laga iibsado haddana
haye arrintani waxaa sheegteen in musuqa misdabamareen lagu sameeyey qeybo ka tirsan gobolka shabeelada shabeellada hoose in lagu kala iibiyey bay meel ka tirsan oo buuraha kaba layiraahno loo waday arrintaa bal intee kasoo xigateen oo maxaa ku cadday kartaa maxaa ku cadday raashinkii magaalada la keenay kii magaalada la keenay lagu quusiyey inay toolo gaari ahaayeen dadkii goobjoog ahaa dadkii arrintii la socday waa la ogyahay walweyn la siyaada ka wareysan in laba gaari meesha lagu soo iibiyey inta kalena micnaha magaalada burakaba xoogaa dayar oo dadka lagu subarta maa inta kale afka la iska mariyey mana aha maamul micnaha intaa sii jiray ma hataa muddo bil ah ma jooga magarata maamulka isaga ah
waa tahay marka arrintani dawladda ma u gudbiseen si wax loogu qabto walaal wallaahi ma garan karna anaga cid loo gudbiyey horta cid soo magacaabtaan ma aqoon nimankaan ayagoo la sidaa la keenay kii horena asagoo la sidaa la keenay cid soo magacaabay ma naqaan marka ma naqaan ummada kale oo degmada degan in micnaha wax ay yihiin iyo qolo kaliya micnaha in magaalada iska maamulato oo ay micnaha isku bedbedelaan oo kii hore ee xataa wasiirka arrimaha gudaha ee mooshinkii baarlamaan gudihiis waxa looga weydiiyey waaranka u jiraa cid wax ka qabatay aysan jirin haddana mid kale la keeno oo saas uu sameeyo haddana magaaladii kii iyo magaaladii jooga ilaa hadda ka kulmaysto mid kale haddana qoolta laga soo gasho marka taasa cawasho ka nahayd micnaha waa wax micnaha la yaab leh
waa tahay maamulka degmada buurakaba dhowaan aynu wareysanay gudoomiye ku-xigeenkaasi xuseen cali maankaalow waxa uu sheegay in raashinka in musuq maasuqaan lagu samey doonin ciddii sameyso tilaabay ka qaadi doonaan marka arrintaas ma waxaad leedahay wax kama jiraan waayo walaal waa iidhe waa wax ayaga asaasgaran waa dhexdooda ka jira waaye maaha laakiin mid ummadda loogu danaynayo maaha ayaga asaasgaran waayey maaha midda shacabka loogu danaynayo wixii ayaga micnaha ay isla fahmi waayeen taasuu soo bandhigay laakiin wax ummadda loogu danaynayo meesha ma taalo waa kuwii hore waa kuwii dambe kulli waa niman seem ah ma garatay haye marka dee ma naqan annaga marka in maalin walba guddoomiye cusub la yihahdo micnaha magaaladaas waa soo dhex dhigay sharciga aan qabanin cidkaas jirin wasiir kii hore bal wasiirka arrimaha gudaha uu waaranka usoo jiray oo hala soo qabto uu yiri bal magaaladii hadda dhex jira ka kalluumaysaa aaway sharciga aaway kala dambaynta war waxaa maqlaysaa nin iskariga miskiin oo inta mardoos jaada dhaco waa la toogtira leeyahay nimankii intaas hantidii umada dhacana magaalada ay dhex joogaan oo ay iska bashaashaan markaa waa xaalad la yaab leh
ugu dambeyn marka maxaad ku baaqi leed waxaan ku baaqaynaa cid walba xildhibaanada kasoo jeeda gobolkaas cid walbo shaqo ku leh ummadda wasaaradda arrimaha gudaha tan amniga in arrinkaas si soomaalinimo ummadaas aan layska horkeenin maamul wuxuu yahay iyo cid soo magacaabatay aanan aqoon oo mar walba inta lasoo qaado magaalada lalex keeno oo rabitaanka shacabkaas aan lagu keenin waxaan ka codsaynaa in wasaaradda arrimaha gudaha arrinkaas ay abaarto tan horena waxaan wax ka weydiinaa arrimaha wasiirka arrimaha gudaha arrinka asaga ahaa ee waararka ugu soo jira meeshuu ku dambeeyey iyo sababaha loo cafiyey ha noo sheegin kan cusub ee hadda taalo nimanka saas yeelana in haddana magaalada ay sii dhex joogaan oo ummadii lagu sii haayo wax soo dooratay aysan jirin magaalada inta lasoo dhexseen qolo ay kaysato ay micnaha ay magaalada sii dogan dadka u galaan micnaha waa wax yaab leh micnaha marka ma aqaan cadaaladda ciday qabanayso ma dadka masaakiinta micnaha fudfuuday qabataa oo aan micnaha cidna ku tiirsanayn marka ninkii meel ku tiirsanna micnaha ma qaban karo miyaa sharciga